بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعمرتا حلقة إنه شوكة وآيات إنه كل بيت آيات آيات إلهي سبحانه وتعالى ذلك المؤمنين تا aynu ka midkanahay ilaahay subxaanahu watacaala umana sheeganaayey mana sheegashadaas baa ilaahay subxaanahu watacaala inuu rasuul usoo diray rasuulkaasoo iyaga ka mida rasuulkaasoo shaqooyinku qabanaya ay tahay in aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala ee waxyiga uu ku akriyo uu dahiro markaa nafahooda oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiiyo sunnada nebigana uu baro oo fiqigiiya iyagoo markaa dadkaasi haa xilligii hore kuwa baadi ku sugan oo baadi ka soo hoyday oo soo galay markaa xanuun shaqaawo iyo masiibo ka soo hoyday oo soo galay markaa liibaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu laqad mana allaahu ilaahay waa u mana sheegtay oo waa ku galladaystay cala almu'miniina mu'miniinta ayuu ku galladaystay idbacata fiihim xilli uu ka soo saaray rasuula rasuul rasuulkaasoo min anfusihim iyaga ka mida rasuulkaasoo yadlu akriyaya calayhim dushooda aayaatihi ilaahay aayaadkiisa ku akriyaayo oo tacliin ahaan ugu akriyaayo iyo markaa bariis wayuzakiihim dahiraayo tarbiyaynaayo wayucallimuhum alkitaaba waalxikmata ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunada nebigana alxikma bimacnaa sunna weeyaan halkan walxaal in kaanuu ay ahaayeen min qabli hore la fii dalaalin kuwa ku sugan baadi baadidaasoo mubiinin cad ilaahay subxaanahu wataala markuu sidaa inoogu mana sheegtay si guud si gaarana saxaabada rasuulka ridwaanulahi tacaala calayhim ee rasuulka la joogtay waxaygu xilliguu soo degayena xaadiray dagaalkii markaa uxud ee dhibtu saxaabada rasuulka ay ka soo gaadhayna markaa goobjoogga u ahaa markuu ilaahay u mana sheegtay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala haddana wuxuu isoo inooga warramayaa oo markaa rabbi subxaanahu watacaala uu ka warramayaa halkan inuu markaa dagaalkii uxud iyo waxyaalihii markaa dhacay ilaahay subxaanahu watacaala inooga warramo waxaana markaa ayaa horeynu soo ara soo marnay aynu ku soo aragnay ilaahay subxaanahu watacaala isagoo inooga warmay nimankii gaalada ahaa ama nimankii waxaan leeyahy munaafiqiinta ahe muslimiinta ku dhex jiray ilaahay sidau u muujiyey arrinkooda u caddeeyey iyo arrinta labaabaa saxaabadda dhibaatadii soo gaadhay ilaahay isagoo u celinaya nafahooda oo ilaahay subxaanahu watacaala markaa nafiinayay xaggooda marka ay ka ahaadeen ilaahay subxaanahu watacaala waxaa halkana yidhi awalamaa asabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum anaa haada qul huwa min cindi anfusikum ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay subxaanahu watacaala wuxu uhi awalamaa maxilliga markaa asaabadkum ay idin asiibto musiibatu musiiba markaa idin asiibto musiibadaasoo qad asabtum a asiibteen idinkoo aa hesheen milayhaa lamalaabkeeda aa hesheen qultum miyaa odhanaysaan anaa haadaa xagay waxaani ka yimaadeen miyaa odhanaysaan qul nebi alla waxaad tidhaahdaa huwa shaygani min cindi anfusikum xaggiinna ayuu ka yimi in allaha ilaahayna calaa kulli shayin shay kasta qadiirun ku awood ula weeya wamaa wixii asaabakum idinku dhacay yowma maalintii iltaqa aljamcaani labada ciidan ay kulmeen fabiidni illaahi ay fi biqadaa'i illaahi wa qadarihi ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa iyo qadihiisa ayuu ku dhacay waliyaclama almu'miniina iyo ilaahay subxaanahu watacaala dadka mu'miniintaasi uu muujiyo aw waliyaclama aladiina qoladiina ilaahay uu muujiyo naafaquu nifaaqa ku dhacay ee waqiila lahum lagu yidhi tacaalow kaalaya oo qaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa u dagaalama aw idfacu amaba difaaca markaa hantidiina iyo ubadkiina iyo ehladiina difaaca ama ama aw idfacu ama badiya markaa sawaabka muslimiinta qaaluu waxay munaafiqiintaas yidhaahdeen low naclamu haddaanu ognahay qitaalan dagaal latabacnaakum waa idin raaci lahaynee meesha dagaal baanaan ku ogeyn oo haba yaraatee wax dagaaloo dhacayaa ma jiro ilaahay wuxuu yihi hum kuwanoo gaalada ililkufri gaalnimo ayay yowmaydin maalintaa aqrabu uga dhow yihiin minhum xaggooda liliimaani ay min aliimaani iimaankii maanta gaalnimay uga dhow yihiin maadaama markaa hadallada noocaasa ay ku hadleen muslimiintii dagaalka ay kaga baxeen hadallada noocaasa ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa iyo xukunka alle ay ku caaridayaan ay la yimaadeen ilaahay wuxu uhi yaquuluuna waxay ka odhanayaan biafwaahim afafkooday ka odhanayaan maa laysa fii quluubihim waxaan quluubtooda ku sugnayn oo afka ayaa waxay ka leeyihiin xaqi ayaanu rumaynayo inuu xaqu gacan sarayaan waanu jecelnahay wallaahu ilaahayna aclamu waa u ogaal badan yahay bimaa yaktumuuna waxa ay qarinayaanna ilaahay baa og alladiina hum iyagu alladiina waa kuwii qaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaaladooda ayay ku yidhaahdeen walxaal qacadu ay fadhiisanoo dagaalkii ay ka hadheen ayaa waxay ku yidhaahdeen low adaacuunaa haddayna addeeci lahaayeen maa qutiluu lama laayeen qul nebi allow haddaba waxaad tidhaahdaa fadra'uu ka difaaca can anfusikum nafsiina waxaa ka difaacdaan almowta geeri ka difaaca in kuntum saadiqiina haddaad u sheegaysaan bal nafsiina difaaca oo haddii nimankan aad leedihin haddii markaa inagana addeeci lahayn may dhinteen raggan aad tidhaahdeen bal hadday sidaasay markaa nafihina ka difaaca markaa ka difaaca markaa masiibada iyo geerida ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu jawaabaya saxaabada rasuulku hadalay yidhaahdeen hadalkaasoo amarka ana haada masiibadan xaggay ka timi bimacnaa dagaalkii markii uu dhacay saxaabo fara badan la laayay su-aalaha la isweydiiye waxaa ka mid a ana haada masiibadan xaggay ka timi xaggay nagaga timi xaggee laynooga yimi ilaahay subxaanahu watacaala isagoo hadalkooda kaga jawaabaaye ayaa rabbi wuxu uhi qul huwa min cindi anfusikum qul waxaad tidhaahdaa huwa arrinkani iyo jabkani waa min cindi anfusikum nafsihina xaggooda ayuu ka markaa sidaa nebi allah ku dheh ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu tilmaamay markaa idinku haysato masiibo masiibadaasoo lamalaabkeeda idinku cadowga aad gaadsiiseen xagga horena waxaynu ku soo marnay ilaahay subxaanahu watacaala isagoona markaa mid lamid ah oo bimaanaa cadowga inaad gaadsiiseen masiibada markaa idinku dhacday kuleeg ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uyi markaa markaa hore ilaahay subxaanahu wataala waxaa markaa aayadda hore markaa tilmaamaysa markaa mid keliya tilmaamaysa ama mid lamid oo keliya tilmaamaysa waa culimadu leeyiin macnaheedu waa xagga qasliga raggii layska laayay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala markaa uu tilmaamayo ka warramayo xaggana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayo labalaab waxa ay noqdeen marka maxaabiistii iyo laysku tiriyo iyo kuwiidii la laayay gaadada laga laayay marka laysku tiriyo ayaa waxay tahay markaa labalaab oo waxaan ku soo marnay aayadda boqol iyo afartan ilaahay wuxuu yihi in yamsaskum qarxun faqad masa qowma qarxun milahu faqad masa qowma qarxun milahu waxaa taabtay marka hadday idin taabato masiibo waxa idin markaa idinku dhacdo masiibo ama xanuun idin taabto iyagaba waxaa taabtay masiibo markaa kiima lamid ah xaggana ilaahay waxay mislay labanlaab halkaana miluhu ilaahay subxaanahu wataala lamid ah oo waa maxay markaa waa agga ataar waa agga cadadka markaa qadlaagi la laayo oo toddobaatan dawlta lagu dilay muslimiina toddobaatan dhowr iyo toddobaatan gaalahana waxaa lagu dilay beder halkana mislahi ilaahay subxaanahu wataala labalaabuu ku tilmaamayo waa marka laysku tiriyo maxaabiistii gaalada laga qabsaday iyo raggii laga laayay marka laysku tiriyo de waa labalaab oo ninka markaa maxbuuska la qabsaday wuxuu ka dhigan yahay xukunkii markaa mid la dilay oo kale xukunkiisu muleyay oo khasaarada soo kordhay haddaba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahy in allaha ilaahay calaa kulli shayin qadir yahay shay walba wuu karaayo si aan ilaahay mala xun looga maraysan ayaa rabbi wuxuu leeyahy haddaa xataa maanta jabteen oo jab uu dhacay dee ilaahay wuxuu awood u leeyahy inuu idin hiiliye bal hiilkana xagga ilaahay subxaanahu watacaala ka raadiyo meel kale aka raadinina ilaahay subxaanahu wataala waxaasan u sheegay saxaabada rasuulka labada ciidan markay soo daystareen wixii dhacay aynu ku agsada fabiidn illaahi waa qadar alla oo idankaa wuxuu u qaybsamaa idn llaahi alkawni iyo idn llaahi sharci oo idn llaahi alkawni waxaa tilmaamay marka aayaddan iyo aayaadka lamidka ka qawlihi tacaala wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidn illah nabuu rabbi sicira ka warramaayo rabbi wuxuu lahaa cidna ku dhibi maayan ilaa biidn illaahi idanka alle mooyaan oo waa maxay idanka manaa idanka alle kawniga ah qadarka ilaahi subxaanahu wataala kawniga ah oo idanka sharcigana waxaa markaa u ah kusanka qawlihi tacaala ayadda ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay oo kale am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi llah waxaan ilahay idmana idna sharciya marka idan sharciya waxaan ilaahay subxaanahu watacaala amri ilaahay subxaanahu wataala wuxuu leeyahy arrintaasi idan alla iyo qadar allah iyo ku dhaco iyo ilaahay subxaanahu watacaala si uu muujiyo dadkii muuminiinta ahaa ee mujaahidiinta ahaa ee maalkooda iyo naftoodaba u huray ilaahay subxaanahu wataala kitaabkiisu inay difaacaan iyo inuu muujiyo kuwii munaafiqiinta ahaa ee hadaladii badnaa aynu soo maraynay ka lahaa marka ee markii lagu yihi tacaalow qaatilu fii sabiili llahi aw idfacuu yihi law qaaluu law naclamu qitaalan latabacnaakum oo kuwani waxay ahaayeen dagaalkii wuxud markii subaxii sabtida ahaa laysu saftay oo rasuulkeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo hogaaminaya markaa ciidan taladiisu ilaa kun iyo markaa gooba ay tahay nimaha gaaladuna markaa dhowr kun ay yihiin ayaa waxaa dhacday ninkii munaafiqa ahaa ee cabdillaahi bn ubay bnu saluul ayaa markii ciidankii markaa isu saftay labada ciidan ay isu muuqdeen ayuu isagu dub u noqday marka hor meesha inaan ku maran naga soo saaray bui marka ka soo bax waa ciidankii u qayb celiyey dadna waxaa dhacay kuwa munaafiqiino agga xagga markaa muctaqadka kala mid ahaa iyo kuwa ducafaagu imaanahoo hawnimada iyo xagga reerka ay isu dhawaayeen markaasaa waxaa ka daba tegay saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi binu camr bin xaraam jaabir bin cabdillaahi aabihi oo raggii dagaalka ku dhintay ka mid ah waliba ninkii ugu horreeye la dilo awalu man qutila fii uxud wuha cabdillahi bin camr bin xaraam jaabir bin cabdillaahi aabihi oo ay qaraabo dhow ahaayeen ninkan marka cabdillahi bin ubay ibnu saluul ay ahaayeen ninkaasaa waaniyey marka warya war ilaahay ka ya war dagaalkan hagaga bixi war joog war ilaahay dariiqiisa u dagaalam oo xataa haddaydan dariiqa alle u dagaalamay oo diin aydan dan iyo muraad ka lahayn waa ubadkiinan iyo hantidiina lagu soo duulay iyo beerihiina lagu soo duulay oo waxay nimankii quraysha saddexdii kun ee ciidana meesha maraay markii ay magaalada madiine soo duldegeen beerihii bay kusii daayeen fardihii iyo awrkii waxay xoolo wateen ayaan beerihii hadhex qaadan hoos hadaaqa waa beerada la qabsaday ha iska dhex dar markaa war bal haddaa difaacda markaa hantidiina difaac war hadda haddaydan hantidiina difaacnayna sawaadka iyaga badi oo annaga markaa muuqaal ahaan lagu dhex jooga balfaka faraca fiiqfiiqine la dhex jooga uun wuxuu ku jawaabay ninkii munaasaqa ahaa cabdillaahi kubiy bnu saluul qaaluu low naclamu qitaala latabacnaak haddanu meesha dagaal nooga muuqdo wayna raaci lahayn lakin dagaal maanta nooma muuqdo dagaal dhici maayo wuu ogyahay hadda dagaal inuu dhacayo ee wuxuu doonay inuu kana saxaabiga ka daba hadlay ee ku qayliyey ee waaniyey inuu iskaga furfuro markaa kolle maanta dagaal ma jire dagaal ma jire waa iska noqonaynaa markaa nabadgelyo saasuu ku yidhi marka markaa xaaladooda caynkaas bay ahayd waxaa ilaahay subxaanahu wataala halkan uu tilmaamayaa nimankii munaafiqiinta ahaa maalintaa kufriga iyo iimaan inay xagga kufriga xigeen oo gaalnimada ay u dhawaayeen inay aftooda ay ka lahaayeen waxaan markaa ulugtooda aan ku sugnayn ilaahay subxaanahu watacaala uu ogaan badan yahay waxa ay qarinayaan ilaahay wuxuu yihi waa kuwii ku yidhi walaaladooda intay fadhiisteen maxay jamcisteen waxay jamcisteen dhowr arrimood arringa koowaadee la yimaadeen waa maxay waa inay markaa iyagu hore dagaalka ay ka hadheen dagaalku waa ka haray oo jihaadku way ka joogeen oo difaaca ilaahay subxaanahu wataala kitaabkiisa la difaacayey iyo markaa xagta islaamka la difaacayo way ka hareen waxaa kaley ku darsadeen kuwii dagaalka galayna inay markaa ay dagaalka ka joojiyaan ay yidhahan iska jooga marka law ataacuna maa qutila raggii baa laayay markaa lagu laayay dagaalkii uxod haddii annagana adeeci lahayn may dhinteen oo waa maxay dee ku dambeeyaan la tegin kaa lagu dhimay annaga hana la adeeco oo mid dambeeyaan loo bixin marka waxaa kaloo ku sugan ictiraadu biqadaa ilaahi waqadari inay markaa mucaaradeeyeen ilaahay subxaanahu wataala qadarkiisii marka oo nin ilaahay u qoray inuu dhinto ayaa wuxuu leeyahay haddii aniga adeeci lahaan mu dhinteen kii shalay dhintay haddii anigu cabdillaahi ubayr bsaliil oo munaafiq ah asagu adeeci lahaan ma dhinteen marka marka waa maxay waa ictiraad biqadaa ilaahi waqadari deedna ilaahay subxaanahu wataala wuxuu bal fadrawcan anfusikum lmowt bal hadda nafihiinna ka difaaca geeri haddaad ku sheegaysaa marka hadday dhabkaa tahay bal kaada difaac marka waxaa laga qaadanaya ikhwaani fillah aayaadkan fawaaid aad iyo aad u fara badan fawaaidda waxaa ka mid a almasaa'ib samaratu dunuub waxa masaa'ibta la yidhaahda waa midhaha laga qabto dunuubta maaha dadku hadday dunuubtoodu badato waxa u baxa geed weyn oo musiibaha ayaa u baxo oo midhihiisa ay goostaan maalin xanuuna ay ka goostaan maalin cadowgu ka itaaroodan u jebiyo maalin amnigu uu ku xumaado maalin sixir barar uu ku kaco maaliba masiiba meel ay kaga timaado marka waydeed waxa u baxay markaa waxa u baxay acmaashoodii oo baxdayo markaasi geedka noocaasa noqotay marka allaamat ibnulqayim ayaa markuu aayaadkan fasiraayo uu ka warramayo qasasa uxud aayaadkan uu fasiraya wuxuu odhanayaa qofkii camalkiisu waa jundi waa ciidan imaa lahu wa imaa calayh camalka kaa samaysa had iyo jeer waa ciidan ciidankaas inuu kaa tago cadowgaaga uula dagaalamo cadowgaagu uu kaa cabsado si rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ucdiytu khamsan lam yucdahuna axadu min alambiyaai qabli oo waxaa ku jirta wanusirtu birucbi masiirata shahr iyana may camalkaagu noqdo calayka mid adigu marka cadowgaaga safka la soo galo oo cadowgaaga soo xoojiya marka marka acmaasha saxaabadaas camalka ay sameeyeen ee marka ay dambaabeen gumurti ama buurta ay ka dhaadhaceen ayaa wuxuu noqday marka jundi ciidan buu noqday camalkoodii xoojiya cadawgooda safar la soo galo marka iyaga markaa xoojiy gaalada xoojiya ayuu noqday marka mana camalkoodi mana macsiyada ay sameeyeen ka macaasa aya markaa maanta qofka uu la imanayo waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay subxaanahu watacaala waxaa adduunyadiisa ka dhacaya waa shay marka ilaahay uu qoray oo qadarka ilaahay kawniga ah ku horreeyey waxaa kaloo laga qaadanaya qofku inuu fii bacdi lawqaad ay ka dhacdo hadal hadalkaasoo si uu isleeyahay oo dabeedna ay dhacayso markaa inuu kufri iyo gaalnimo u dhaweeyo oo diinta islaamku markaa uu ka kaxeeyo waxaa kaloo laga qaadanaya qadarka alle inaan lagu hortegi karaynin wixii la odhan jiray maxay markaa digtoon iyo markaa inuu qofku digtoonada maxada iyo foojignaan u qaato waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii mafaasiddu iska hor timaado in akhafu lmasfadatayn lagu dhacayo ama akhafu dararayn lagu dhacaayo si looga badbaado markaa mas-uuladii weynay looga badbaado waayo iminka munaafiqiin in laga dhinaca dagaalamo dee waa mafsado nimanka la leeyahay markaa tacaalow qaatiluu fii sabiilillahi wisacuu lagu leeyahy waa munaafiqiin laleeyahy marka kaalaya dagaalama ilahay dariiqiisa u dagaalama ama nafiina difaaca waa munaafiqiin weya munaafiqiinta inay muslimiinta ka dhinac dagaalamaan ee dhex joogaan waa mafsado gaalada inay gacanta ku dhigto markaa ay muslimiinta cirib gooyaanna waa mafsado kale marka lakin labada mafsado way kala yaryi oo munaafiq marka waa dalaclamku inuu inala agsugo sawaadka oo muuqaalkiisa inaga ad muuqdo oo faa u fiiqfiiqo ayaa ka sahlan oo ka fudud de inuu gaal markaa umadda markaa u dabar jaro marka markaa saasay noqonaysaayo waa qaacidada marka ahlucilmigu marka ay tilmaamaan qawaacidda waaweyn markaa shareecada ka mida in lagu dhacayo had iyo jar yurtakab akafu dararayn labada markaa darar kooda fudud had iyo jar in la qaadanayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuhi walawalamaa asaabatkuma markay idinku dhacdo musiibatu musiibo qad asabtum aa hesheen milayha lamanlaabkeed aa hesheen oo hore markaa lamanlaabkeed cadowga a u gaadhsiiseen qultum miyaa tidhaahdeen annaa haadaa arrinkani xagguu ka yimi miyaa tidhaahdeen qul nebi allah waxaad tidhaahdaa huwa arrinkani min cindi anfusikum nasiina ayuu ka yimi marka wamaa asaabakum min xasanatin wamaa asaabakum min sayiatin wamaa asaabakum min xasanatin fa min allah wamaa asaabakum min sayiatin fa min nafsik baa nabiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam ilahi waa kale wixii ku asiiba ee nicam aad hesho ilahay xaggiisuu ka yimi wixii markaa dhibee kugu dhacaana waa waxay naftaada markaa sababtay marka in allaha ilaahay calaa kuli shayin shay kastaba qadiirun awood buu u leeyahay ee ilaahay subxaanahu watacaala nasriga weydiisto gacmaha u taaga wamaa asaabakum waxa idinku aabsaday yowma talqal jamcaani labada ciidan maalintay kulmeen fabiidni illahi ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa ayuu ku dhacay iyo waliyaclama aladiina qoladii ilaahay siduu u muujiyo waliyaclama almu'miniina iyo ilaahay subxaanahu wataala muminiinta siduu u muujiyo bimacnaa dad ilahay muminiintu ay loo yimaadaan camal uu ka rasib maayo xasanaad iyo ajara ay ka rasibmayaan ila holeba ilaahay wuu ogaa muminiinta iyo munaafiqiinta waa kala ogaay iyo waliyaclama aladiina qoladii ilaahay siduu u muujiyo aladiina kuwaasoo naafaqu nifaaqa ku dhacay baa ilaahay subxaanahu watacaala u ee waqiila lagu yihi lahum iyaga tacaalow kaalayo qaatiluu dagaalama fii sabiili illahi ilaahay dariiqiisa u dagaalama aw idfacuu ama markaa difaacda nasiina difaacda iyo hantidiina aw idfacuu ama markaa agtiruu sawaadana muuqaalka iyaga badiy oo cadowka hadi jira muuqaalka markuu arko fara badan waxaa ku dhacaysa markaa ruuxi ayaa ku dhacay awidfacuna marka labada tafsiir ba lagu fasiray saacda hantidiin iyo ubadkiina iyo awidfacu maana askaru sawaadana muuqaalka iga badiy qul nabi alla qaalu waxay dabadna yidhaahdeen low naclamu haddaanu ognahay qitaalan dagaal latabacnaakum waa idin raaci lahayn haddaanu dagaal ognahay waa idin raaci lahayn hum iyagu lilkufri gaalnimo ayay yoomaydin maalintaa aqrabu uga dhawaashiiye badan yihiin minhum xaggooda liliimaani iimaan ba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay hum kuwan gaaladii aqrabu waxay uga dhawaashiiye badan yihiin lilkufri ay ila lkufri gaalnimo xaggeed bay uga dhawaashiiye badan yihiin yoomaydin maalinta minhum xaggooda waxay uga dhawaashiye badan yihiin markaa gaalnimada liliimaan ay min aliimaan markay iimaanka iyo kufrigii la eego waxay maanta u dhow yihiin maadaama xaaladoodu ay sidan tahay waxay maanta u dhow yihin ba ilaahay subxaanahu wataala le kufri ayay u dhow yihin iyo gaalnimo oo humtuna waa mubtada aqrabuna waa khabar waxaa xuruur waxa jaara majruuradaasoo dhammina waxay ku tacalluqayaan marka aqrabu ayay ku tacalluqayaan ilaahay wuxu uhi hum iyagu lilkufri gaalnimo xaggeed ayay yowmaydin maalinta aqrabu u dhow yihin ama u dhawaanshiye badan yihin minhum xaggooda marka macnaa waxay u dhawaanshiye badan yihin maanta waxay u dhawaanshiye badan yihin markaa gaalnimo ayay u dhawaanshiye badan yihin liliimaani ay min aliimaani iimaan xaggii waxay uga dhawaanshiye badan yihin gaalnimo iyo kufri marka yaquluuna waxaanay ka leeyihin biafwaahim afafkooday ka odhanaya maa laysa fii quluubihim oo waa maxay waxaas diintaanu jecelnahayo nebigaanu rumayno dee afka keliyan qalbigaana uguma sugna wallaahu aclam ilaahina waa ogaal badan yahay bimaa yaktumuuna waxa ay qarinayaan aladiina hum iyagu aladiina waa kuwii qaaluu kuli liikhwaanihim walaaladood bay ku yidhahen walaaladooda xagga nasabka marka ee qaraabay ahaan ay isu dhawaayeen bay ku yidhaahdeen walxaal qacaadu ay fadhiisteen law adaacuuna hadday annagana adeeci lahayn maa qutiluu lama laayeen bay nimanka cawdooda lama jareen ee waxa weeye waa wa badbaadi lahayn qul nabi alla waxaad idhaha fadra-uu difaacan anfusikum nafiina waxaa ka difaacdaan almowta geerida in kuntum haddii aatiinu saadiqiina kuwa run sheegaaya bal nafihiina difaaca marka maalinta geeri bal kumowta idiin yimaado bal maalintaa difaaca galan ilaahay subxaanahu wataala wuxuu walaa taxsabana aladiina kuwii ha u malayn qutiluu la laayo fii sabiilillahi ilaahay dariiqiisa loo laayo amwaatan kuwa dhintay inay yihiin ha u malayn bal axyaau waa nool yihiin cinda rabbihim ilaahay agtiisa ayaanay markaa ay nool yihiin cinda rabbihim ilaahay agtiisana yursaquuna laga arsaaqa farixiina xaal ay ku faraxsayn bima aataahum allah ilaahay wuxuu siiyo min fadlihi fadligiisa wayastabshiruuna waxaana isugu bushaaraynaya biladiina kuwii markaa lam yalxaquu aan soo gaarin bihim iyaga kuwaasoo min khalfihim iyaga ka dambeeyey ayaa waxay markaa ugu bushaaray an laa khawfan wax cabsiy calayhim dushooda inaanay ahaanin walaa hum yaxsanuuna aanay murugoonin marka yastabshiruuna waxay markaa isugu bushaaraynayaan binicmati nicmo nicmadaasoo min allahi xagga alle ka ahaatay iyo wa fadlin fadli waana laaha iyo ilaahay laa yudiicu inaanu adayacaynin ajra almu'miniina dadka mu'miniinta ah xasanaadkooda inaan ilaahay subxaanahu watacaala dayacaynin ilaahay subxaanahu wataala halkan wuxuu inooga warramayaa qofka ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa u dhinta isagoo difaacaaya ilaahay kitaabkiisa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam una dagaalamaya litakuuna kalimatullahi hiya alculya qofka geeridu ay la kulanto xaaladiisu sidaa qofka markaa sidaa ku dhinta arrinkiisu siduu noqonaayo waxayma xidhoogay nimankii gaalada ahaa ee kafaraha munaafiqiinta ahaa oo iyagu calaacalay raggii la laayay waxay ugu calaacalayaan adduunyada ay ka baxeen waxay ugu calaacalayaan geerida ay la kulmeen waxay ula calaacalayaan adduunyada marka ladaadka adduunyada oo ka go-ay hadday markaa dharma wax la cuno ay tahay iyo hadday wax la gashado ay tahay iyo waxyaalii adduunyada lagu macaansan jiray way uga calaacaleen marka dina ilaahay subxaanahu wataala halkan wuxuu inoo sheegaya inaanay ahayn maadaama ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa ay u dhinteen rag loo calaacalaba inaanay ahayn marka ilaahay subxaanahu wataala agtiisa xasanaad fara badan ay ka heleen marka waa rasuulka markaa lagu yihi ha malaynin markaa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa markaa loo dilay amwaad inay yihiin kuwa dhintay oo maana way dhinteenoo dee waagoodu nafti way ka baxdo waa dhinteenoo waa la laayey oo waba kan la aasay macnaheedu waa maxayo inta waa la aasay oo waa la dhaxlay ee amwaadna inay la mid yihiin markaa dee ninaan ilaahay dariiqiisa ku dhiman marka kaa inuu la mid yahay hau malaynin marka ee way nool yihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisana asaaqad ka helaan ba ilaahay subxaanahu watacaala u leeyay marka waxa ay ku faraxsanyeen waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ee fadligiisa mana haddaa rag murugoonaya maxaa u dhimateen leh ama maxaa laydiin laayay ma aha ee fariixiina bimaa aataahum allahu min fadli oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xadiid ku yihi ma jiro qof markaa dhinta oo ilaahay subxaanahu watacaala markaa geerida geerida ilaahay ay la kulanto oo dabeedna jecel adduunka inuu ku soo noqdo ila shahiid qofka shahiidkaa mooyaane oo shahiidku muxuu jecel yahay shahiidku wuxuu jecel nafta loo soo celiyo aw dagaalamo oo la dilo aw dagaalamo oo la dilo aw dagaalamo oo la dilo oo aanu jihaadba ka bixin intaasoo jeer cashara maraad oo aktar inuu markaa dagaal uu ku dhinta ayuu jecel nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay wuxuu leeyay nimankan ilaahay dariiqiisa u dhintay uxud lagu laayay waxa weeye kayrkoodba haddii waxay xaaladoodu ay tahay farixiina bima aataahum allahu min fadli waxay ku faraxsan yihiin wixii ilaahay subxaanahu watacaala ay markaa uu siiye fadligiisa waxay markaa isugu bushaaraynayaan kuwa mu'miniinta ah ee ka dambeeya isugu bushaaraynayaan oo waxay odhanayaan waxaa culimada qaarkood ay tilmaameen in qodobka shuhaadada ah loo sheego la yidhaahdo waa soo shahiidi doona soo dhiman doona hebel iyo hebel iyo hebel baa soo dhiman doona iyaguna oo usoo dhiman doona ilahay bimacnaa gaala ay dili doonta oo gaal markaa ku dhiman doona fi lmacraka bayna ahli lkufri walilxaad markaasi dadkii dhintay markaa shuhaadada ahaa isugu bushaaraynayaan raggaa markaa soo dhimanaaya iyaguna soo shahiidaay waxay markaa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu waxay ugu bushaaraynayaan kuwa ama ay isugu bushaaraynayaan an laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aanay wax muruga ah iyo wax markaa cabsi markaa dushooda aanay ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa xadiid uu ku yihi isagoo ka warramayo shahaadadii markaa w saxaabadii wxud lagu laayey ayaa nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam walaaladiinii uxud markaa lagu laayo ilaahay subxaanahu watacaala nafahooda wuxuu geliyey shimbiro markaa aqdara ayuu markaa uu geliyey markaa ruuxdoodii dadna shimbirahaasi waxay yihiin kuwa markaa daaqa webiyada jannada markaa ka caba u aroora midhaha markaa jannadana markaa cuna kuna hoyda qanaadiil maanaa laydhar ka soo laalaada halka carshigiisa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markay nolosha caynkaasa ay heleen ee sidaa markaa loo ikraamay ayaa waxay yidhaahdeen yaa walaalada iyo gaarsiiya inaan anagu jannada gudaheeda marka aanu ku nool nahay arkaaqad markaa aanu ka helno oo wax markaa ilaahay subxaanahu watacaala uuna ikraamay yaa markaa walalayada gaadhsiiyey deedna ilaahay subxaanahu wataala markaasuu soo dejiyey aayadda walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili amwaata bal axyaan cinda rabbihim yursaquun farixiina bima aataahum allah min fadli wayastabshiruuna biladiina lam yalxaquu bihim min khalfihim an laa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun waxaa kaloo rasuulku calayhi asalaatu wasalaam oo xadiid markaa uu ku lahaa uu kaga warramayo fadliga uu leeyahay markaa qofka shahiidkaa ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa ama kelimatullahi iyo alculya isagoo u dagaalamaya dhintaa wuxuu rasuulku yhi alqatiilu fii sabiili illah yukafaru kullu shayin yukfaru kulla shayin ila dayn maanaa qofka markaa ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa u dhinta waa laga dhaafaa shay kasta ilaa wixii aan daynkii ahayn bu nabi uri calayhi salaatu wasalaa xuquuq bini aadam waxaan ka ahayn waa laga dhaafaya marka waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis kale uu ku yidhi lishahiidi cinda allahi kutub kasta qofka shahiidkii ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa wuxuu ku leeyahay lix arrimood oo cid kale aanay lahayn arrinta koowaad waa maxay yukfaru lahu fii dafcati waa mar fii awali dufca waxaa markaa lagaga dhaafaa dembiga dilicda ugu horaysa dhiiga ka soo dhacda buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wayanaa maqcadahu min aljanna waxaa kalu arkaa meesha jannada uu ka gelayan isagoon dhimanba oo sakaraadku ayaa markaa nafsi cali weli ka bixin ayaa la tusaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wayujaaru min cadaabi qabri ilaahay cadaab qabrigana waa ka badbaadiya fazacu akbarkana ilaahay subxaanahu watacaala uu ka badbaadiya waxaa la dhigaa madaxiisa taaj lwaqaa taaj markaa l taajkii markaa deganaanshaha oo yaaquuda ayaa la madaxiisa la tara madaxa loo geliya malinta qiyaam kaasoo ka khayr badan adduunyada iyo waxaa ku sugan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaanu ka guursadaa xoolalcaynta labiiyo toddobaatan markaa dumara oo weliba isagu markaa uu ka doorto waxaan u ergeeyaa toddobaatan qof oo qanaacadiisa ka mida buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waa fadli weyn oo aad iyo aada u qiimo badan qofku inuu ilaahay subxaanahu wataala markaa diintiisa marka inuu difaaco rasuulkeeni maxamed ahana calayhi salaatu wasalaam waxaa marka axaadiis aad iyo aada u fara badan uu ku tilmaamo oo kuwa aynu ka warramayna marka ay ay ka mid yihiin fadliga uu leeyahay marka aljihaadu fii sabiili illah iyo shahaado ilaahay subxaanahu watacaala marka laga helo marka xaggiisa bale rasuulku wuxu calayhi salaatu wasalaam qofka markaa tamaniya isagoo ilaahay subxaanahu wataala marka u run sheegaya shahaado tamaniyaa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu gaarsiiya manaazila shuhadaa wain maata calaa firaashi firaashkiisa waa ku dhinteen ilaahay subxaanahu wataala wuxu walaa taxsabana aladiina kuyaha u malaynan qutiluu la laayay fii sabiili illahi ilaahay dariiqiisa loo laayay amwaatan kuwa dhintay inay yihiin ha u malayn walaxyaaum waa nool yihiin cinda rabbihim ilaahay agtiisana yursaquuna lagu arsaaqa farixiina xaala yihiin kuwa ku faraxsan bimaa aataahum allah wuxuu ilaahay siiye min fadlihi fadligiisa wayastabshiruuna ay wayafraxuuna waxay ku farxayaan biladiina kuwi ayay ku farxayaan lam yalxaquu bihim iyaga aan soo gaadhin min khalfihim ka dambeeyey ayay ku farxayaan markaa maxaay ugu farxayaan an laa khawfun inaanay u cabsi ahaanin calayhim dushooda walaa hum yaxzanuuna kuwa markaa murugoonayana aanay ahayn wax murugiina markaa dushooda aanay ahayn cabsina markaa dushooda aanay ahayn waxyaalaha ayaadkan laga faa'idaysanaya waxaa ka mid ah shuhaadadu inay yihiin markaa axyaa dadka shuhaadada ilaahay subxaanahu watacaala waktiga ay markaa qabriga marka ay galaan inay markaa ay noqonayaan kuwo markaa nool oo kuwa dadka muuminiintiba de waa nool yihiin oo qof kastaba qabriga waxay nolol ayuu ku arkaya noloshaasoo ka duwan nolosha adduunyada ee xayaatada shahaadadu maxay kaga duwan tahay waa xayaato ka kaamilsan oo ka fadli badan xayaatadii markaa muminiinta kale ama noloshii dadka muminiinta kale waxaa kaloo markaa laga qaadanaya shahaadadu markaa inay ku farxayaan dadka muuminiinta ah ee uga dambeeya markaa iimaanka iyo ilaahay subxaanahu watacaala jihaadkiisa markaa oogitaankiisa ay oogayaan waxaa kaloo laga qaadanaya qofka muuminka hadday geeridu markaa ay ku dhacdo uu dhinto inaanu marka adduunyada wixii uu kaga tegay aanu usoo murugoonayn ee bale uu noqonaya mustariix qof raaxaystay uu noqonahayo ilaahay wuxu hi aladiina istajaabuu lilahi warasuuli min bacdi ma asaabahum lqarx liladiina axsanuu minhum wataqow ajrun cadiim ilahay wuxu hi aladiina kuwii istajaabuu adeecay lilaahi ilaahay adeecay warasuuli rasuulkana adeecay min bacdi ma asaabahum intuu ku afsaday ka bacdi alqarxo mase ay ku dhacday markaa dhaawacyo ay soo gaadheen ama dhibaata ay soo gaadhay markaa waxay culimadu leeyihin marka aladiinadaas waxay taallaa markaa fi maxali nas ayay taallaa oo waxaa lagu nasbinaya oo nasbinaaya ficil muqadaraho macnuhu wuxuu noqonaya amdaxu waamdaxu waxaan ammaanaya aladiina kuwiimaan ammaanaya istajaabuu adeecay lilaahi alla adeecayo warasuuli rasuulka adeecay min bacdi maa asaaba midkuu ku dhacay ka bacdi alqarxu xanuun intii soo gaaray ama dhaawacay liladiina kuwiina waxa u sugnaaday axsanuu wax wanaajiyey ee minhum muuminiintaa ka mid ahaa iyo ee wataqow ilaahayna ka cabsaday ajrun ajar ayaa u sugnaaday ajarkaasoo cadiimun weyn aladiina waana kuwaas aladiina waa kuwii qaala lahum dadku ay ku yidhaahdeen annaasu dadku in annaasa dadkii ayaa qad jamacuu lakum isu soo kiin urursaday ee fakshawhum ka cabsada fazaadahum arrintaasi waxay u kordhisay iimaanan iimaan wa qaaluu waxay yidhahdeen xasbunaa waxa nagu filan allaahu alla ayaa nagu filan wanicma waxaana nicmo lahaaday alwakiilu mid la tala saarkana huwa ilaahay oo nimco ahaaday fanqalabuu waxay la noqdeen binicmati nimco min allaahi xagga alle ka ahaatay iyo wa fadlin fadli lam yamtasum ma uu taaban su-un waxumaanina may taaban watabacuu waxaanay raaceen ridwaan allah ilaahay raalli ahaanshiisa ayay raaceen wallaahu allana duu fadlin waa ku fadli u saaxiibo fadligaasoo cadiimun cadiimin weyn ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u leeyay halkan waxaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga warramaya dagaalkii uxud arrimihii arrimo markaa ku saabsan dagaalkii uxud markii muslimiinta laga itaarroonaaday maalin sabtiya markaa muslimiinta laga itaarroonaaday abu sufyaan uu ka qeliqeliyey halkii banaankii saxaabada rasuulka markaa ay yaaleen markaa shahaadadii ay taale meydkooda uu yaalo ayaa halkaa abu sufyaan uu ka dhawaaqayo hadalladu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa markaa afiiku muxammadun waar muxamed ba idinku jira markaasuu rasuulku laa tujiibu ha u jawaabin afiiku markaa abubakar abubakar ma idinku jira ama afiikum ibnu abi quxaafa ibnu abi quxaafa abubakar ma idinku jira afiikum cumar ibnu khadaab markaasuu rasuulku mar walba wuxuu lahaa laa tujiibu ha u jawaabin markii dambe u yihi markaa intuu asaa intuu waxay seertay hubal sanamkii loodhan jiray ayaa korreeyey hubal baa korreeyey hubal baa korreeyey lanaa cuzaa walaa cuzaa lakum annaga cuze ayaanu leena cuze ayaa noo heeliyey idinkana meesha waxa idin jebiye waxa idin jebiye uu yahay cuze la-aan baa daydin haysa haddaa sanamka cuze la yidhaahda markaa aaminsanaan lahaydeen oo dariiqisaa u dagaalami lahaydeen maanta guul baad gaari lahayd markaasuu nabigu uhi alaa tujiibuunahu war miyaydan u jawaabay markaasu ya rasuula rabbi maada naqul maxaanu idhaahnaa allaahu mawlaana walaa mawlaa lakum saa dhaha buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaa ilahay baa annaga noo hiilinaya noo gargaaraayo idinkuna cid allaala idin gargaarta al asnaan baad tihiino cid idin gargaaraysa ma jirto deedna markaasu abu sufyaan hadal buu ku dhawaaqo wuxu uhi mawcidunaa caamu lmuqbil ah weliba ballanteenu waa sanadka soo socda markaasuu nabigu yihi hahaa dhaha waa sanadkaas aynoo ballana dhaha marka deedna abu sufyaan marku hadalkaa yidhi waa la yska laabtay yowman biyomin isagoona markaa maalinba maalin usuur yowmin biyomin bedri buu yihi markaa layla maanta ma u tahay maalin loo tuuro ninkii beder maalin u dhiganta ma tahay ma ayuu leeyihi marka maanaa waa tahay arrintaa noocaasi markay dhacdo nimankii markaa gaalada ahaa ay iska laabteen ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sii eegayey magaalada madiina miyay ku laabanayn mise way dhaafayaan ee saxaabadu ahadne rasuul alla wayna dhaafeen magaalada dubuurta uxud laga soo daadegay muslimiinta ay isu yimaadeen saxaabadooda la shahaadada ahaa la aasay ayaa rasuulku maalintii axdadu i naga daba saaray nimanka meel xamaala alashad ee magaalada madiine markaa dhowr kilomitr u jirta ayay degeen markaasuu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam naga daba saaray iyaguna waxay ka tashanayeen mushrikiintani war ma noqonnaa baaqigana ma soo layna mise waynu iska soo soconaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagoo dhaawac u jiro oo markaa dhimasho ay jirto oo ay dhibi jirto oo ciidanka shalay laga itaaqoonaaday inuu rasuulku inaga dabageeye marka markaa saxaabada qaar yidha ya rasuul allah waxaynu basaynahay miyaanad arkayn markaasaa ilahay wuxu uhi walaa taynu fi ibtigaai lqawmi in takunuu taalamuuna fainahum yaalamuuna kama taalamuun watarjuuna min allahi ma laa yarjuun aayadda iyo aayaadkan ayaa soo degay marka markiiba si deg dega markaa saxaabadii ay hubka u boobeen oo ay markaa mid dhaawacan nagar ku yaalo mid daalla mid walaalkii shalay la dilay mid aabihii la dilay dhulkaa la wada taabtoo la dhaqaaqay marka markaasuu shuuliba rasuulku nin shalay dagaalka galay mooyaane nin kalena soo bixi maayo markaasaa jaabir bin cabdillahi ba u yimi nabiga yaa rasuul allah aabbahay baa aniga dagaalkii shalay iga reebay oo hablaha la sii joogi buu yidhi habla ay walaalino sagaal ahaa oo aabihii ku yidhi markaa jaabir bin cabdillahi bin xaraam cabdillahi bin xaraam oo shalay raggii la dilay ahaa shahaadada markaa ahaa ayaa wuxuu markaa inankiisu leeya yaa rasuul aniga shalay waxay reebay aaba maan jecla inaan kaa haro ee aaba ay reebo hablaa u hariirin ee miyada reebay masna wi mi adugu soo raacno isagiyo saxaabi kale nabigu soo baxa marka intii kale ee shalay kii soo laabtay dhexda ka soo noqday iyo kii kale markaa horeba isagu sii joogay nabigu wuxuu yidhi yaanina raaci marka dadna meel dhexe marka la maraayo oo nimankii gaalada ahaa lagu sii dhow yahay ayuu nebigu nin markaa la kulmay markaa nin gaalo oo mushrig ahaa ninkii baa dada rasuulku u waaniyey alayhi الsalaau wasalaam ninku waa islaamayba islaamay markuu islaamay ayuu nebigu yhi alayhi الsalaau wasalaam quraysh ka daba tago quraysh warka iyaga gaarsiin qurayshoo isku haysta war ma noqonaa mise waan iska daynaa ayuu ninkiio markaa kusoo dhex dhacay ninkiio islaamnimadiisana aanay ogeyn markaasay ku yihi maadaa waraa war maxaa kaa dambeeya nasil waxay ka dambeeya maxamed iyo muslimiintii oo aad u markaa xanaaqsano xamaasadaysanoo ilaah baan ku dhaartay seefina soo aafaystayo ku talagalay intaa xilay gaadhsiiseen shanlaabkadi idin gaadhsiiya markaasaa i waryaare war shalay libin baynu marayna yaana markaa libintii laynooga dambayne meesha inaga eriya marka markaasa degdeg fardii loo kooray awrkii la hortay saasa marka orod lagu baxay marka marka meel dhexe maka ay kusii dhow yihiin ayaa mid kaloo mushrig ah oo maka ka soo socday madiine kusoo socday ayuu abu sufyaan war fariin maku sii fara markaasuu yidhi aa arinta maaad wax way siinaysaa adi arintaada aan qaade waxaad doona maxaad isiinaysaa markaas marka ugu horeysaad maka tiraa timaado awl samiid baan kuu raraya awl samiida ayaan kuu raraya magaaladii madiine tagoo waxaad maxamed ku tidhaahdaa ciidan xoog ile ayaa lagu soo urursaday ee cabsada oo markaa meesha ka jooga oo markaana soo weerarinaya aladiina qaala lahum naas ina naasa qad jamcu lakum fakshaw ninkaas u ah ninkaasaa daba warkeenu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalam iyo saxaabada markaas waa lasokin urursadayo abu sufyaan laftiisu ciidan buu ururinaayo faqaaluu xasbuna allah wanima alwakiil muminiinta iyaga iimaankooda ilaahay subxaanahu wataala arrintaas iimaanbada u kordhisayo halkii la islahaa markaa cabsi geliya cabsi allah iyo iyo waxa u korodhay iimaan waxaanay ku dhawaaqay xasbuna allah wanicma alwakiil marka ilaahay subxaanahu wataala kan wuxuu ammaanaya dadkii muuminiinta ahaa ee iyagoo markaa dhibi ay soo gaadhay ilaahay subxaanahu watacaala adeecay oo de waxa wey iyadoo mar walba ilaahay subxaanahu wataala ay waajib ay tahay in ilaahay la ateeciyo rasuulkiisa ayaa haddana waa kala duwan tahay adoo dhaawacaan oo dhikinaayo ama naber kugu yaalo ama daxarka shalay kugu dhacay aanu bogsanba oo lagulaha markaa soo bax iyo adoo bilanaqsay oo caafimaad qabay in lagulaha soo bax markaa farqigaa udhexeeya ilahay wuxu hi aladiina marka waa kuwii mana kuwaas kuwa markaa farxaya ee ku farxaya marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu siiyey ama waamdaxu waxaan ammaanaya aladiina kuwiiman ammaanaya istajaabuu aqbalay adeecay marka lilaahi ilaahay adeecay warasuuli rasuulkiisina adeecay min bacdi maa asaabahu markuu ku dhacay kabacdi alqarxu dhaawaciyo markii ay soo gaadheen alqarxu waa dhaawaca alqurxuna waa alamka iyo xanuunka ilahay wuxu hi liladiina kuwii waxa usugnaaday axsanuu wax wanaajiyey minhum kuwaa kamid ahay wataqow allana ka cabsaday ajran ajar baa usugnaaday ajarkoo cadiimu weyn waxay leeyihiin ajar weyn oo ilaahay subxaanahu wataala agtiisa ay ka helayaan marka maxaynu ka qaadana fadliga ay leedahay alixsaan wataqwa alla kaca ixsaanka iyo iyo markaa alla kacabsi oo ixsaanku waa maxay waa inuu qofku ilaahay subxaanahu watacaala u caabudo siduu u arkaayo fain lam yakun yaraahu fainahu yaraahu haddii aanu ilahay arkin de ilahay arkaayo iyo alla kacabsigu fadliga uu leeyahayo alla kacabsiguna waa maxay wixii ilaahay subxaanahu watacaala inaamray inaynu la nimaadan inago ilaahay ku caabudan wuxuu rabbi inaga xaram in aynu ka tagno inago ilahay ka cabsan ilahay ugu hoggaansan ilahay wuxuu kuwa ajar bay leeyiin ajarkaasoo cadiimu weyn aladiina hum iyagu aladiina waa kuwii qaala lahum ay ku yidhahdeen annaasu dadku in annaasa dadkii ayaaba jamacuu lakum isu soo kiin urursaday ee fakshahum cabsada dadkii baa isu soo kiin urursaday cabsada oo dee fakda marka ummadda isoo urursaday waa kii gaalka ee dhexaysa markaa soo mara abu sufyaan uu soo diray ayaa warkaa keenay marka culamadu waxaynu naasa marka lafdiga annaas waxa weeyaan markaa caam baa la cabiray khaasna waa loo jeeda fasaadahum arrintaasi waxay u kordhisay markaa iimaanan iimaan bay u kordhisay marka qowlka ninkaasi uu yihi iyo waxa uu soo rarayba iimaan bay u kordhisay waqaaluu waxay idhahdeen xasbuna allahu ilaahay baa nagu filan wanicma alwakiilu mid la kala saartana ilahay ba subxaanahu watacaala u nicmo lahaado waxaa markaa u lahaa cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu waxa uu yihi xasbuna allah wanicma alwakiil qaalaha ibraahimu ibraahim baa yihi xiina ulqiya fi naari markii dabka lagu tuuray faqaalaha yui maxamedu sala allahu alayh wasalam nebi maxamedna wuu yihi xiina qaala lahu nnaasu markii dadku ay ku dhahayn annaasa qad jamacuu lakum fakshaw rasuulkuna wuu yihi calayhi salaatu wasalaam nabiyllahi ibraahimna wui marka maxaynu ka qaadanayna kelmadaasi qiimaha ay leedahay iyo fadliga ay leedahay waxaa kalenu ka qaadana saxaabada rasuulka fadligii ay lahaayeen fadli fara badan dee saxaabiyadoo la yidhi waa la shilay la jebiyey ayaa la yidhi maantana waa la sokin urursada xoog ciidan bayni kusoo waajahaan qaaluu xasbuna allahu wanicma alwakiil marka waxaynu ka qaadanaya asiqatu billah kalsoonida ilaahay subxaanahu wataala ad ku kalsoon tahay inta ay leed tahay marka baajida fi bacd alawqaat kalsoonidu waxay la cuslaataa ama ay la daciiftaa halba hadba marka iimaankaagu sida uu yahay fi bacd alawqaat samada ilaahay aad ku qabta way xoog badanaysa fi bacd alawqaatna way daciifaysaa marka markaasaad soconaysa bal horta ilaahay ha baryana ilaahay ha u yeelan bal meelo kale ku horeeyo hebelkan la hadalo hebelkaa kale la hadalo hebelkaa kale la hadalo markaas kuwaasa labadaasoo dham isoo xidhmaan ayuu qofku leeba hadda xagga ilaahay hadda waa may waa inuu qofku markaa meesha ugu horeeyo u cararaa ilaahay subxaanahu wataala u kaalmayso hadda hadduu bini aadam wax weydiisanaayo waa inuu ilaahay baryayu yidhahda ilahu bini aadamkaa ii sakri u yidhaaha ilahay wuxu aladiina waa kuwii markaa qaala lahum naasu dadku ay ku yidhaahdeen ina naasa dadkii ayaa qad jamacuu lahum shook in urursaday ee faqshawhum ka cabsadoo ka baqda marka fasaadab arrintaasi waxay u siyaadisay iimaanan iimaan bay u siyaadisay waqaaluu waxaanay yidhahdeen xasbuna allahu ilaahay baa nagu filan wanicma waxaana nimco lahaaday alwakiilu mid la kala saartana huwa ilaahay baa nimco lahaaday faqaamu way noqdeen markaas saxaabadii binicmati nicmo ayay la laabteen nicmadaasoo min allaahi xagga alle ka ahaatay iyo wafadlin fadli ayay la laabteen ba ilaahay subxaanahu wataala waxay isku darsadeen in ilaahay subxaanahu wataala agtiisa nicmo ay ka helaan iyo ilaahay subxaanahu wataala agtiisa inay fadli ay ka helaan oo nicmada iyo fadligu maxay tahay nicmay heleenoo nicmatul amni bay heleen inuu cadowguba iska tago kuga soo noqon waayo nicmay heleen ma fadlina way heleen oo ilahay agtiisana xasanaad bay ka heleen waxay isku darteen waa laba nicmo marka nicmat اlamni wa nicmat اxasanaat labadaasa heleen fanqalabuu waxay la noqdeen binicmati nicmo nicmadaasoo min allaahi xagga alle ka ahaatay iyo wafadlin fadli iyo karaamo lam yamsasu manuu taaban suun uga xumaaniyo cadowgu intuu ku soo noqoda waxa ma yeelin watabacuu waxaanay raaceen ridwaan allaahi ilaahay subxaanahu wataala waxyaalihii raaligelinaayeyna way raaceen oo maxay ilaahay raaligelinaayeen idaacat llahi wa daacatu rasuuli ilahay adeec oo ku dadaal waxaa ilaahay raaligelinaayey oo had iyo jeer hadday laba arrimood kuu gudboonaadaan waxaad raacdato ilaahay subxaanahu wataala raaligelis raaligelinaysa racmad wallaahu ilaahina duu fadlin waa ku fadli u saaxiibo fadligaasoo cadiimin weyn baa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu inamaa daalikum kiinaasi ashaydaanu shaydaan weeyaan yukawifu waxaanu shaydaankaasi uu ku cabsi gelinaya awliyaa'ahu awliyadiisa ayuu dadka ku cabsi gelinaya ee falaa takaafuuma ka cabsanina isaga ee wakaafuuni aniguna iga baqba in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu tilmaamaya ou leeyahay inamaa daalikum kiinaasi macnaa kaa idiin ee a doonaya markaa inuu war idiin sheego ashaydaanu shaydaan weeye maanaa shaydaan laftii maaha e maanaa war shaydaan buu sidaa shaydaan arrinkiina waa u dhaqdhaqaaqaya yukawifu shaydaankuna wuxuu idinku cabsi gelinaya awliyaa o oliyadiisa iyo atbaacdiisa ayuu markaa idinku cabsi gelinaya oo dadka mu'miniinta ah wuxuu ku cabsi gelinaya markaa awliyadiisa ilaahay subxaanahu wataala markaa wuxuu leeyahay ha ka baqanina markaa isaga e ilaahay subxaanahu watacaala ka baqdo haddaa iimaan leedihin markaa dadkii mu'miniinta ahaa ama qofkii muminka ahaa hadduu ilaahay subxaanahu wataala cabsidiisa uu siyaadsado oo cabsida ilaahay subxaanahu watacaala uu ka baqanaayo uu kordhiyo oo had iyo jeer uu ku dadaalo ilaahay subxaanahu watacaala waxa markaa waxyaalaha markaa keensanaya cabsidiisa inuu markaa uu la yimaado baa qalbigiisa ku yaraanaysa inuu makhluuqaadka ka baqo haddii laakiin cabsidii ilaahay ay yaraato casrigaa dhacaayo makhluuqaadkuma ka baqanaysa makhluuqaadka maxaa ka mid a mar aad xagga asdaaqada u werwerto xagga risqiga inay dhibaata kaasoo foos saarto mar aad u werwerto xagga markaa noloshaada marba dhinac marka ana waa shaydaan yukawifu awliyaa wuxuu markaa idinku cabsigeliya idinku cabsiinayaa awliyadiisa iyo kuwa isaga asbaacda dadna kuwaas unbu qofkii uu ka baqanay dadna ilahay wuxuu le falaa takaafuuma ka cabsanina kuwa ee wakaafuni aniguna iga baqda in kuntum mu'miniin haddii ay iimaan leedihin oo qofkii hadduu mu'min uu yahay iimaankiisuna uu qawi yahay waxa yaraanaysa oo daciifaysa inuu gaalo markaa uu ka baqdo bal saxaabada rasuulka ee waa laga ikaa roonaaday markaas haddana waxaa la yidhi waa laydinku soo dhowyo cadow xoog la isoo kin urursaday kii hore sahaalaa buu ahaa ee cabsada ilaahay subxaanahu wataala fasaadahum iimaan arrintii iimaanba bay u kordhisayo waqaala xasbuna allah wanicma alwakiil saasa ilaahay marka abdudayna bilahi tawfiq allahu aclam